bismi illaahi raxmaani raxiim waa afar iyo tobanka bisha maarso sanadka laba kun sagaal iyo toban kusoo dhowaada warka aroornimo ee raadiyo muqdisho shirkii ka socday waddanka uganda oo la soo gebagabeeyey iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamedna uu khudbad ka jeediyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa waxa uu booqday deegaanka goobweyn oo ku yaala duleedka magaalada kismaayo halkaasi oo kol hore laga saaray maleeshiyaadka al-shabaab ciidanka xoogga dalka iyo kuwa jubbalandna waxa ay ka hortageen dhibaatooyin maleeshiyaadka al-shabaab ay la damacsanaayeen shacabka gobollada jubbada hoose ku dhaqan maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sidana waxa ay soo gebagabaysay dhegaysiga dacwad ka dhan ah laba ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab oo ku eedaysan qaraxyo ka dhacay magaalada muqdisho wararka dibaddana waxaa ka mid ah dowladda etoobiya ayaa waxa ay go'aan adag iska taagtay diyaaradda boing max
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
intaasi waxay ahaayeen qodobadii wararka ugu waaweynaa haatanna isaga oo fidsan shirkii ka socday waddanka uganda oo la soo gebagabeeyey iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyana uu khudbad ka jeediyey madaxa wararka raadiyo muqdisho yaxye cali faarax ayaa inoo faahfaahinaya shirkan oo muddo laba maalin ka socday caasimadda dalka uganda ee kambala ayaa la soo gebagabeeyey shalay gelinkii dambe iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo uu ka jeediyey khudbad uga hadlayo horumarada iyo isbedelada ka jira xilligan soomaaliya caqabadaha hortaagan iyo sida looga baahan yahay dalalka afrika inay soomaaliya ku garab istaagaan sugidda amniga oo ah hadda caqabada ugu weyn ee ka jirta dalka iyo la dagaalanka kooxaha argagixisada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxa uu sheegay in muddada hadda ay jirto dowladda uu madaxweynaha ka yahay ay dowladdu ku tallaabsatay horumaro waaweyn islamarkaana ay jiraan isbedello dhinaca amniga iyo sidoo kale habeynta ciidamada qalabka sida oo hadda socda madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in dalalka afrika looga baahan yahay in ay soomaaliya ku garab istaagaan sidii ay uga adkaan lahaayeen kooxaha argagixisada oo ah hadda dhibaatada ugu weyn ee dalka ka jirta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay horumar weyn ka gaartay dhinacyada diblomaasiyadda dhaqaalaha dib usoo qabashada dhinacyada kaabayaasha dhaqaalaha iyo sidoo kale dhinaca deyn cafinta oo uu sheegay in dowladda soomaaliya ay u gundatay sidii soomaaliya looga cafin lahaa deymo fara badan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sidoo kale waxa uu sheegay in soomaaliya hadda ay saartay dhabbihii nabadda islamarkaana looga baahan yahay in lagu garab istaago madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay in dalalka afrika looga baahan yahay in ay u midoobaan sidii ay iskaashi dhaqaale iyo sidoo kale mid amni u samaysan lahaayeen si markaasi looga gudbo dhibaatooyinka iyo sidoo kale duruufaha ka jira dalal badan oo ka tirsan qaaradda afrika shirkaasi ayaa sidoo kale waxaa la iskula soo qaaday sidii wadamada afrika ay midow u samaysan lahaayeen islamarkaana ay danahooda uga shaqayn lahaayeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay diyaar u tahay wax kasta oo horumar u ah qaaradan afrika
aad baad umahadsantahay yaxya cali faarax ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa waxa uu booqday deegaanka goobweyn oo ku yaala duleedka magaalada kismaayo halkaasi oo mas-uuliyiin la socotana ay ku wehliyeen aadan maxamed salaad aadan kismaayo ayaa warkan waxa uu inooga soo diray magaalada kismaayo
booqashadan maanta ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee dalka mudane xasan cali kheyre iyo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam ay ku tageen deegaanka goobweyn ee loo dalxiis tago ayaa ahayd ogaanshiyaha xaaladda dhabta ee ka jirta deegaanadaasi loo dalxiis tago iyo sidii ay usoo indhindheen lahaayeen goobaha dalxiiska ku wanaagsan ee ku yaala gobolka jubbada hoose gaar ahaana deegaanka goobweyn oo ah halka webiga jubba iyo badweynta hindiya ay isaga daraan halkaas oo ah goob indhaha uroon bilicdeedana ay kusoo jiidanayso iyadoona maantay madaxda qaranku ay halkaasi gaareen ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa guud ahaan soo kormeeray halka webiga badda uu kaga daro ee goobweyn isagoona indhiindhaynayay xaaladda ka jirta halkaasi iyadoona markii dambe qadan sharaf halkaasi loogu sameeyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee dalka iyo wafdigii la socday ee golaha wasiirada ka koobnaa waxaana ay mm, sidoo kale ay soo kormeereen inta badan webiga hareerihiisa iyo sidoo kale deegaanka goobweyn guud ahaanba waxaana markaasi ra-iisul wasaaruhu uu bogaadiyey xaalada ka jirta halkan oo ah deegaanka goobweyn oo ah goob dalxiiska ku wanaagsan waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in deegaankan la maalgashado si bilicda iyo guud ahaan goobaha dalxiiska ee dalku uu leeyahay dib loogu soo celiyo deegaanka goobweyn oo laga xoreeyay kooxaha nabadiidka ayaa haatan waxay noqotay goob markaasi loo dalxiis tago islamar ahaantana guud ahaan bulshada jubbaland iyo dadka soomaaliyeedba ay u dalxiis tagaan iyadoona halkaasi qadan sharaf loogu sameeyey ra-iisul wasaaraha waa booqashadii labaad oo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre uu ku tago deegaanka dalxiiska ku wanaagsan ee goobweyn isagoona u kuurgelaya goobaha muhiimka ahi ee dalxiiska ee ku yaala gobolka aadan maxamed salaad raadiyo ay telefishinka qaranka magaalada kismaayo
ciidamada xoogga dalka iyo kuwa maamul goboleedka jubbaland ayaa waxa ay ka hortageen dhibaatooyin maleeshiyaadka al-shabaab ay la damacsanaayeen shacabka ku dhaqan qaybo ka mid a gobolka jubbada hoose warbixintaasina waxaa stuudiyaha igula sugan cali axmed sheekh
ciidanka amniga iyo kuwa milatariga ee jubbaland iyo kuwa xoogga dalka howlgal qorshaysan ayay waxay ka fuliyeen deegaano badan oo hoos yimaada degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose halkaasoo ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka al-shabaab meelo ka mid ah oo ay horey dadka shacabka ah ugu dhibaateyn jireen waxaana ciidamadu ay ku qaadeen howlgallo dhowr ah iyagoo sidoo kale kaashanaya saaxiibadooda caalamka afyeenka wasaaradda amniga ee jubbaland cabdinuur ibraahim xuseen oo la hadlay raadiyo muqdisho ayaa waxa uu sheegay in deegaanka lagu magacaabo rinorow ee dhowr iyo toban kilomitir ku beegan degmada jamaame halkaasay ciidanku ku dileen afar ka mid ah maleeshiyaadka al-shabaab oo ay ku jiraan kuwii madaxda u ahaa qaar ka mid ah waxaa kale uu sheegay in kuwo kale uu isku dayayay inay gurmud usoo fidiyaan ay saaxiibada caalamku duqeyn la beegsadeen taas oo sidoo kale uu ka dhashay khasaaro baahsan oo soo gaaray isagoo tilmaamay in lix iyo toban ka mid ah maleeshiyaadka al-shabaab halkaas lagu dilay
meesha dagaalka uu ka dhacay waxaa la yidhahdaa remero ayaa la yidhahdaa waa meel jamaam dhowr iyo toban kilomitr u jirto gediga kale ee webigana ah dhanka jamaama ah waxaa iisheeg halka ayada dagaal ayaa ka dhacay ciidamada ayaa waxay ku galeen si qorshaysan oo loogu talagalay alxamdulilah gul ayay ka gaareen goobta ayada aheyd waxay ku dileen afar ka mid ah kooxaha khawaarija ah weliba rag sarsaro mas-uuliyiin ayaa ku jiray horjoogayaashooda ka mid ah afartii nin oo meesha ku baktiday bay qoryihii kasoo qaateen inta kale way kala cayriyeen kadibna gurmud ayaa wuxuu ugu yimid jamaama gaari dhayna iyo gaari qadaal ah sida ii sheeg xoogta aan ku hayo gaarigii daynaha ahaa waxaa gantaal ku dhuftay ama duqeeyey ciidamada saaxiibadeena ee naga caawinaya la dagaalanka kooxaha khawaarijta ah halka ayadeen maxaa ugu dhimatay toddoba kadibna gaarigna meeshuu ku gutay ayaga duulka ka cararay kadibna shan kale oo ayaga ka mid ah ayaa duqeyn lagu dilay dad lix iyo toban ayaa halkaa kaga dhigtay
afyeen cabdinuur ibraahim waxaa kale uu sheegay in ciidanka amnigu ay ku guulaystaan inay gacanta ku dhigaan ilaa iyo saddex tuulo kuwaasoo maleeshiyaadka al-shabaab ay hore ugu sugnaayeen waxa uu sheegay in howlgalkooda ay sii bilaarinayaan si deegaanada kale ay maleeshiyaadku ku sugan yihiin sida ugu dhaqsiyaha badan ay ugu qabsadaan howlgalkan ayaa waxa uu sheegay inuu kol dhoweeto ku dhawaaqay madaxweynaha jubbaland axmed madoobe howlgalka waa howlgalku ku baaqay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam howlgal ballaaran oo saf ballaaran oo lagula dariraya kooxaha khawaarija oo laga wada deegaanada jubbaland ayuu qayb ka ahaa insha allah bidna karim daaka ka mid a jubbaland intay ku sugan yihiin ama dalka soomaaliyeed ahna insha allah waa lagu daba joogaya haduu ilaahay ilaa saddexdii tuulo oo saakay go-aanku ahaa in kooxaha khawaarija laga dulqaaday saddexdii baa lala wareegay meesha la yidhaahdo turdo iyo nerow iyo meesha la yihahdo baxarsaaf saddexdaba waa lala wareegay baxarsaaf iyo turdo waxba dagaal kama dhicin way ka carareen nerow ayuu dagaal ka dhacay guul ayaana halkaa kasoo hooyatay hubna waxaan kasoo furnay saddex fari oo ak forty seven ah iyo fari looya hore soomaalida u taqaana basuka
maleeshiyaadka al-shabaab ayaa deegaano badan oo ay ka sugan yihiin waxaa kaga socda dagaalo ay ku hayaan ciidanka xoogga dalka kuwaasoo ay ku doonayaan inay gebi ahaanba ka cirib taraan meelaha ay ku sugan yihiin oo dadka shacabka ah ay ku dhibaateeyaan
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa waxa ay soo gebagabaysay dhegeysiga dacwad ka dhan ah laba ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab oo ku eedeysnaa in ay qaraxyo kala duwan ka geysteen meelo ka mid ah magaalada muqdisho cabduqaadir ciise cali ayaa warbixintaas inoo haya
markii saddexaad oo gebagabo u ahayd fadhiyo tixanaha oo lagu soo gebagabeynaya eed ka dhan ah canshuur cusmaan abuukar oo magaciisa afgarashadu yahay asad iyo maxamed cali boorow aadan oo isna la baxay cabdixakiin ayaa maalintan lagu soo gebagabeeyey hoolka dacwad qaadista maxkamadda ciidamada qalabka sida sida ballankuba ahaa xeelaalinta ayaa la weydiiyey dhammaystirka cadeymaha labada eedaysane waxaana la guda gala dhegaysiga baarayaasha hay-adaha amniga sida c i d da dhacdooyin ay ka mid yihiin qaraxyadii saddexda ahaa ee lagu laayay rayidka marayay inta u dhexaysa c i d da iyo hotel saxafi dhinaca gadaale ee saxafi iyo jihada kale ee saddexaad saddex xagalka dhulka u samaysan ee ku yaala nambar afar dhulkaasi oo kulmiya dhismooyin ganacsi hotel saxafi hotel xayaad ayaa galab jimcaha oo mashquul badani jira lala eegtay qaraxyadaasi oo ay ka dhasheen dhimashada in ka badan soddon iyo laba qofood iyo dhaawaca toddobaatamiye kale waxa uu ka mid ahaa weeraradii ugu xumaa ee dhacay inkastoo ciidamada amniga ee ku sugnaa xarumaha c i d da hargaha iyo saamaha ee ilaalada saxafi ay toogasho ku dileen kooxda macsaneed qaraxa kadib inay gudaha u galaan saxafi oo shan xubnood ka koobnaa saliilu sawaarim oo ah sida gawaarida loogu isticmaalo dilalka qorshaysanaya si isku mida uga fuliyeen degmooyinka hodan iyo xamarweyne
goobtii markii aan tagnay aan maanajgaraynay islamarkiiba waxaan ku soo aragnay falkii aan horay aan ugu soo aragnay digfeer oo dadkii dhibaataysnaa oo masaakiinta ku baaba'een hubkii hubkii lamid ah qorfihii qorfihii lamid ah baabuurkii inuu baabuurkii yahay dadkii inay dadkii yihiin waxaa inoo soo baxday baarista markii aan samaynay oo khubarada baarista oo cdda aan si fiican dib ugu wanaagsanay labada kiis inay hal qof ay geysteen inuu hal qori lagu geystay rasaastii fooqaqadii inay hal mid ay yihiin labada eedaysane ee la horkeena maxkamadda ayaa qayb ka ahaa qaraxyo lagu weeraray xarunta degmada howlwadaag tiyaatarka iyo daljirhka oo ah halka laga soo qabtay iyagoo ka degaya gaari ay saarnaayeen kaasi oo ujeedkiisu ahaa in eedaysanaha labaad cabdixakiin galaaftay inta u gurmatay qaraxii hore ee tiyaatarka sida la og yahay xarun degmo waxay u shaqaysaa bulshada iyo dadka maamulka deegaanka qaraxaasi waxaa dadka ku dhintay waxay ahaayeen badankooda boqolkiiba sagaashan dadka ku dhintay waxay ahaayeen dad qaxootiya masaakiina degmada laga caawinayo laga siinaya raashin ay reerkooda kula noqdaan dad soo qaxay deegaanadoodii abaar ka soo rartay waxaa ku dadkaas waxaa dad ku geerida waxaa ka mid ahaa yani xarunta degmada derbigeeda ku yil dugsi quraan yani meel lagu barto diinta islaamka xeerlaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida gaashaanla sare cabdulaahi buula kemey ayaa ka codsaday garsoorka ciidamada qalabka sida
hadda waxay taagan tahay gabagabadii maxkamaddu intii ay maanta aragtay ayaa la hor keenay sidaa darteed eedaysanayaashu dembiga ay galeen waa kal sii kala culus yihiin ninka la yidhaahdaa asad waa dilaa arxan daran waa dilaa arxan daran oo aan naxariis lahayn hooyo iyo aabbe iyo carruur mid u aaba yeelay aan la arag dembiyada uu galay limit xad lagu qiyaasi kara lama arko sida uu maxkamadda horteeda ka qirtay sidaa darteed maxkamadda sharaf kale waxaan weydiisanaynaa in ciqaabta u qalanta labada eedaysane oo ah in la toogto ay maxkamaddu inu ku xukuntaan waa bilaahi towfiiq dooda halkan waxaa su'aalo iyo difaac ku lahaa qareennada abukaata farayare ayaa weydiistay garsoorka in dhaqan celin loo sameeyay labada eedaysane raalli kama yihi oo ma jecli dhibaatadii qaraxa dhacaya laakiin qofti dhigtay ma lahayaa waay qof soomaaliya islaama nabadgelyo kasoo kacay in gardarre lagu dilo ilaahayna ma bannayn sharcigu ma bannayn annaguna raali kama noqon karno maxkamadda ayaa looga fadhiyaa go'aanka labada eedaysane
dhegaysiga dood sharciyeedkii u dhexeeyey labada dhinac oo kale ah xeedhaadinta ciidamada iyo qareennada oo la xiriirtay eed dhanka ah eedaysanayaal canshuur cismaan abuukar iyo maxamed cali boorow intaas ayay ku dhan tahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saari doonto fadhiga maxkamaddana maanta intaas ayuu ku xidhan yahay
cabduqaadir ciise warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed mudane cabdicasiis lafta gareenna waxa uu sheegay in mashaariic laga hirgeliyey degmooyinka diinsoor degmada dinsoor ay muhiim u yihiin in bulshada degmadaasi ku nool madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in mashaariicdan loo keenay bulshada ku dhaqan degmada dinsoor taasna ay muhiim tahay in ay bulshadu ay xafitaan hantida loo maalgeliyey waxaa kale oo uu sheegay in haweenka iyo dadka kale ay ka faa'iidaysan karaan dhammaanba horumarada degmadaasi lagu sameeyey afar mashruuc afartaasoo ahaa eerboorka degmada diinsoor jid saddex kilomitir ah oo ayagana ay dhiseen iyo xaruntii haweenka degmada diinsoor iyo isbartiibadii ee ciyaaraha waxay ahaayeen mashaariic fiican oo waxtar u ah dadka reer koonfur galbeed gaar ahaan degmada diinsoor oo intaba muhiim ahaa oo loo baahnaa isu socodka ummaddana ay muhiim ugu ahayd ama ha noqoto tan eerboorka ama ha noqoto jidadka horumarinta dhallinyarada iyo sbortiska qayb weynay ka ahayd horumarinta haweenka iyo dhiiragelinta haweenka ururadooda in la dhiirageliyo oo xarumo ay haweenka ku shaqeeyaan loo suubiyo sharafay ahayd mashaariicdaasay ahayn kuwa aan furno waayo madaxweyne waxaad la kulantay bulshadii oo dhaqankii ku jiraan haween ku jiraan dhallinyaradii ku jiraan marka maxaad ka maxaa kaaga soo baxay dadka reer midowso kulinkeeda waxaa iiga soo baxay bulshada reer diinsoor dad aad iyo aad u dawlad jecel oo dawladnimada rabo oo horumarka rabo oo aad u qalbi fiican daacadna ah rabana inay maxay ahayday degmada diinsoor ay horumar weyn gaarto oo ay helaan wixii ay xaq u lahaayeen wanaaggooda iyo wadajirkooda iyo midnimadoodii iyo iskuduubnidoodina aad iyo aad ay u fiicneed intaasaa iga soo baxday aadaana ugu faraxsanahay kulankooda waxay ahaayeen shacab isku xidhan qalbi fiican leh dawladnimo rabo horumar rabo yay ahaayeen aad baanan maxay ahayd u dardaarannay waxyaalihii baahiyaha ahaa oo kaloo gaarka ahaa oo ay qabeenna waa noo sheegeen waana ka jawaabi doonaa insha allah
madaxweyne cabdicasiis lafta gareen madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo ka hadlayay degmada dinsor oo ilaa afar mashruuc laga hirgeliyey wararkii dibadda waa in- waa ay inoo soo socdaane balse marka hore isboortigii shalay tole waxaa ilaa xalay waxaa socday cayaaro kala duwan oo ka mid a cayaaraha ugu waaweyn ee koobka champion leaga marka yaxye cali faarax ayaa stuudiyaha igula sugan cayaarahaasina la socday yaxye maxaa u dambeeyey horta sideeba loo kala een, cayaar qurux badnaa shalay
waad maasantahay eh, cabdulaahi kulamo ka tirsan horyaalka champion leaga loo yaqaano ayaa xalay la dheelay kulamadii ugu dambeeyey ee ee kooxaha sideedda usoo baxaya ayaa xalay la dheelay barcelona iyo lion ayaa xalay fooda isdaray barcelona waxaan la socnaa inay ka dhisan tahay dalkaasi spain lionna waa dalka faransiiska marka cayaar xalay aada loo wada sugaya ayay ahayd maadaama een, barcelona ay ka mid tahay kooxaha ugu ad adag ee iyaguna sanadkan laisleeyahay oo ay qaadi karaan champion-ka shan iyo hal waxaa ku badisay kooxda kubadda cagta barcelona laba kamid a goolasha waxaa u dhaliyay ciyaartooyga leona messi ee laacibka u dhashay dalkaasi argentin sidaas waxaa kusoo baxday kooxda kubadda cagta barcelona liverpool iyo bayern munich ayaa fooda isdaray liverpool ingiriiska ayay ka dhisan tahay bayern munigna waxaa weeyaan dalkaasi jarmalka cayaar kaloo aada u xiisa badan ayay ahayd xalay liverpool saddex iyo eber ayay ku dhufatay kooxda kubadda cagta Ma- Ma- bayern munich laba ka mid a goosh- goolasha waxaa u dhaliyay ciyaartooyga muslimka u dhashay dalka senegal een, ninka lagu magacaabo maney ciyaartaasi xalay wacdar badan ayay dhigeen kooxda kubadda cagta liverpool oo iyaguna awood eh, aan la loodin karin sanadkan ah oo soo soo gashay marka sidaasi xalay waxaa kusoo dhammaaday sideedda kooxood ee usoo baxay koobkan champions leaga wixii hadda ka dambeeyana sideedaas ayaa food istiri doona Een, horey waxaa usoo baxday juventus manchester united man city tottenham ajax iyo sidoo kale eh, kooxda kubadda cagta ee ee lagu magacaabo een, ee f c porto marka sideedaasi ayaa kooxahaasi ay isugu soo hareen runtiina waa cayaar aada u xiso badan marka cayaartooyda cayaarahan ayaa la leeyahay sanadkan way ka bedelan yihiin sanadidii hore maadaama kooxa aada u weyn weyn ay ka hareen koobka kubadda cagta champion league kooxdii kubadda cagta ee real madrid ay haysatay saddexdii sano ee lasoo dhaafay isxigtay waa tii ay hartay kooxa kubadana oo kooxa adag ay bayern munich ay ka mid yihiinna waa kuwan sidan xalay u haray marka waxaa la sugayaa sideedan sida ay isugu soo aadaan ciyaa- eh, kooxahan iyo weliba cidda ku guulaysata marka ingiriiska afar kooxood ayaa sanadkan ka socota marka waxaa dadku- ha kooxda ingiriiska keliya ayaa afar kooxood ka socota manchester united man city tottenham iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta ee liverpool marka afar ka mida kooxaha kalena wadamada kalena waxaad umalaysaa inay mid mid ka socdaan marka sanadkan waxaa la Qaarkoodna aanayba ku jirinba.
Ah, marka sanadkan waxaa la leeyahay ingiriiska aad ayaa lagu cabsadaa sanadkan inay maarata inuu koobka qaado inuu koobka qaado maadaama afar kooxood ay eh, safka afar hore kooxood jiro.
afar kooxood marka afarka afar kale u dhimo marka maadaama siddeed kooxood ay dhelayaan hadda afar ka mid a ingiriiska ka socda marka sidaasaa laysla dhihi karaa marka Ah, rajada ugu Ingiriiska- badan loo siiyey ingiriiska Ah, inuu koobkan qaado wax kastana waa isbedeli karaan oo ca- cabdullahi cayaartu waa cad iyo muddo ayagu afartoodaas ay safan yihiin ayaa haddana waxaa suurtagala in laga qaado koobkan marka saas ay tahay een, goormeel isliha waa lasoo gabagabeynayaa ilaa ciyaartu marba markay ka dambaysa hadda heerkii ugu wanaagsanaa maadaama sideed ay timid heerka ugu kulula ayay maraysaa Een, cayaarahan sidaan la soconaba waa waqtigaysan yihiin waxaa lasoo gabagabeeyaa june ama julay labadaas bilood ayaa champiyoonka sida caadiinka ah lasoo gabagabeeyaa sidaan la soconno marka een, waana waqtigaysan yihiin oo waqtiga la dheelaya cayaaraha marka horeba waa lasii qorsheeya dhammaan Marka- waqtigaa isku jaango-an waqti waa isku jaangoya marka ma jirto wax kala tafaraaruq cabdullah yaxya cali faarax aad baad u mahadsan tahay wararka dibadda ee raadi muqdisho saaka idiin hayana waxaa ka mid ah etoobiya ayaa waxa ay go-aan adag iska taagtay diyaaradda point seven tree seven markis aid maamulka shirkadda diyaaradaha ee etoobiya airline ayaa waxa uu codsaday in adduunyadu joojiso isticmaalka diyaaradaha nooceedu yahay point seven tree seven markis aid ilaa iyo inta laga hubinayo in lagu aamini karo dadka tawaale gabraman ayaa arinkan waxa uu ka sheegay waraysi gaar ah oo uu siiyey idaacadda b b c da kadib markii diyaaradda shirkadiisa ee boin seven tree seven markis oo ay ku geeriyoodeen dhammaan boqol toddoba iyo kontonkii qof ee saaraa diyaaradda ayaa waxa ay soo dhacday lix daqiiqo uun kadib markii ay ka dushay garoonka bolle ee magaalada adis hadalka dowladda etoobiya ayaa waxa uu imaanayaa xilli dowladda maraykanka ay ku adkaysanayso in aysan waxba ka qaldanayn diyaaraddan master tavole ayaa waxa uu sheegay in sababta keentay burburka diyaaradda ay weli u baahan tahay in la hubiyo laakiin waxa uu sheegay in uu rumaysan yahay in nooca diyaaraddan oo dhan in nooca diyaaraddan oo dhanba la fadhiisiyo maadaama shilku la mid yahay shilkii diyaaraddii lion air la yidhaahdo oo dhacday bishii oktoobar ee hore diyaaraddaasi ayaa waxa ay soo dhacday wax yar uun kadib markii ay ka duushay caasimadda indonesiya ee jakarta hay-adda maamusha duulimaadka ee dalka maraykanka ayaa waxa ay sheegtay in aysan marnabo shaqada joojin doonin diyaaradda seven tree seven markis ee ay soo saartay shirkadda maraykanka ee boyn laakiin xubnaha aqalka sare iyo ururada shaqaalaha ayaa waxa ay cadaadis ku saarayaan hay-adaha inay soo dedejiso dhammaanba diyaaradaha seven tree seven max dalal dhowr ah oo aad dalal dhowr ah oo aada u soo kordhaya ayaa gebi ahaanba hawadooda waxa ay ka mamnuuceen diyaaradan oo la filayo in ay leedahay cillad keeni karta in ay soo dhacdo warkii oo aad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya saaka oo khamiisa waxaa inoo farsameynayay sawda cabdinuur xasan iyo cabdisalaan mukhtaar inta aan dib dambe u kulmayna ciddii uu seego waxa ay ka daalacan kartaa bogga aynu ku leenahay internetka cinwaankeenuna waa radio muqdishow dot net